kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenniiyo wicitaanka dhegaystaha gudniinka fircooniga ah ayaa saameeya sannad walba qiyaastii boqol milyan ilaa iyo boqol iyo afartan milyan oo haweeniya gabdho isugu jira dunida oo dhan sannad walbana waxaa lagu qiyaasaa in saddex milyuun oo kale oo gabdho ah oo dunida dacaladeeda ku nool ay khatar ugu jiraan in la gudo haddaba golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa khamiistii lasoo dhaafay cod aqlabiyad leh ku ansixiyey qaraar mamnuucaya gudniinka fircooniga ah kaas oo u muuqda tallaabo dunida oo dhan soo afjaraysa adeegsiga falkaasi xadgudubka ah ee dhibaatada ku keena caafimaadka gabdhaha iyo haweenka go'aankan ayaa waxaa isla gartay boqol sagaashan iyo labada dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay wuxuuna ku baaqayaa in la dhaleeceeyo oo la iska diido dhaqan kasta oo waxyeelaynaya caafimaadka nolosha iyo sharafta haweenka iyo gabdhaha qaraarku wuxuu sidoo kale ku baaqayaa in loo istaago sidii gabdhaha looga difaaci lahaa gudniinka iyadoo la kaashanayo bulshada rayidka ah hay-adaha aan dawliga ahayn ee maxalliga ah iyo odayaasha dhaqanka haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan ku eegi doonno gudniinka fircooniga ah ayaa waxaa iigu barti ah madaxa xarunta xuquuqda aadanaha ee ismaaciil jimcaale ee magaalada muqdisho maryan xuseen oo loo yaqaano maryan awreeye oo haatan ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaana intuu barnaamijka socdo su'aalo ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo iyana ku sugan meelo kala duwan oo dunida ah maa maryan awreeye marka hore ku soo dhowow barnaamijka marka xigana waxaad iga warantaa sida aad u aragto go-aankaasi ay qaramada midoobay qaadatay wallahi go-aankaas waa go-aan wanaagsan oon soo dhaweyneyno maxaa yeele go-aankan horta waxaa lagu dhawaaqay labaatankii december kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii wuxuu ahaa qaraar runtii wax ku ool ah wax weyna ka taraya dalalka dhibaatooyinkaas gudniinka uu ka taagan yahay waxaa jiray qaraar kale isaguna oo kasoo baxay isagana shirweynihii beijing haweenka caalamka lagu casuumay ay ka qayb galeen haweenka caalamka oo dhan shirweynahaas waxaa qaraaradii laga soo saaray ugu weynaa dhibaatooyinka haweenka haysta oo ugu horeeyo gudniinka fircooniga ah waxaa laga soo saaray laba iyo toban qodob oo haweenka quseeya ay ugu horeeyaan oo mundaada koowaad la siiyey yani afar qodob ayaa waxaa la siiyey mudint mudnaanta koowaad oo ugu horeeyo gudniinka fircooniga ah yani waxaa kasoo qayb galay dalal badan haween badan oo ka socda dalal wax guda haweenkaas oo dhan way soo wada dhaweeyeen qaraarkaas wax ku oolka ah yacni in bataatanba la mamnuuco lana joojiyo lana dabargooyo gudniin oo idil fircooni iyo sunniba dawladahu in ay ku macnaha inay ku duraan dastuuradooda dalka u yaala maadaama uu yahay jirgooyo tacaddi ah oo lid ku ah xuquuqda aadamaha marka qaraarkaas sida runta ah wuxuu noqday qaraar la wada dadkii dhan way u wada macnaha way u wada riyaaqeen wayna soo wada dhaweeyeen haweenkii ka socday dalalka wax guda iyo kuwa aan wax gudinba aad baad umahadsan tahay maama maryan waxaa kaloo jira dadka qaarkood qaraarkan sida uu qabo ama qaraaradii hore dadka soo jeedinayeen gudniinka oo dhan in la mamnuuco ayaa la soo jeedinayay laakiin waxaa jira dalal muslimiina sida soomaaliya oo kale dal diinta islaamka haysta oo dadkiisu ay ku doodayaan in ugu yaraan haddii xataa aan gabadhii gudniinkii weynaa lagalaga joojiyo oo dhibaatada u keenayay xataa la sunneeyo marka sunnada laftirkeedu waxay ka qabaan dadkan soo saaraya qaraaradan ku aadan gudniinka wallahi waxayba dhaheen macnaha sunni iyo iyagu mararka qaarkood waxayba kuu cogsanayaan waxay kuleeyihiin yani ayaga waxa loogu macneeyey waxaan inuu yani inay tahay gudniinku qofkan inuu xaaraan laga xalaaleynaayo in yani qofkaan in la xalaaleynaayo oo wax ku yaalla oo xaaraana korkiisa ay macnaha ay ku jiraan marka waxayba kuleeyihiin iyagu yani ilaahay ma wuxuu sameeyey macnaha wax xaaraan ah miyuu korka bini aadamka ilaahay ku keenay adduunyada isagoo cad xaaraana ku yaalo miyuu ilaahay adduunyada keenay marka waa su-aal adagoodan ka jawaabi karin waa dabcan waa maya ilaahay yani qof xalaal abuu keenay oo dhinac walba ka dhamaystiran laakiin bini aadankii ayaa waxay dhaheen waa yani anaga gudniin xaggeen ka keenay gudcii waxaa laga keenay masriy masriyiin alqudamaa firaacinadii ayaa waxaan sameyn jirtay qur-aanka kuma jirto qof ha la gudo gabar ha la gudo qur-aanka ma ku jirto marka anaga yani wax mudq anaga anaga muqadiska oo dhan gadaal ugu noqonayna waa diinta islaamka yani kitaabkaasna waa muqadiskii noo taagnaa oon dib ugu noqonaynay annagana kuma jirto yani gabar ha la gudo oo saasa loo galo waana garan kartaa haweenka mar kasta dhibaatada kasoo gaarta iyo mar kasta oo ay haweenka yani mar kasta ay dhalaayaan way dhibaato badan ay la kulmaan maalinta la guursado dhibaata ay la kulmaan meelaha takhaatiirta haweenka mar kasta meelahoodu waa meelo aada u buuxa oo aan lahayn maxaa la dhahaa firaaqo yar oo intaas haweenku saf ugu jiraan laanna waa haweenku waa wada jiran yihiin waxa keenayana waa wadniinkaas sida runta ah marka wallahi ani in la iska joojiyo waa iska jeclaan lahaa walaa sunni walaa fircooni waa gudniin meel uu ku yimaado qofkaas bini aadanka inaanba korkiisaas meel laga goyna meela laga taaban ba aniga ila fiicnaan lahaa laakiin qof walba sida u arko isagay u taallaa mideeda kale haweenka yacni dadkaan gudniinka samayn jiray ama haddaba sameeyo inkastoo hadda soo yaraadeen yani iyagu waxay u arkaayeen inay tahay wax fiican ama dariiq fiican inay wax fiican ku socdaan oo macnaha qofka xataa lagu samaynayo wuxuu u malaynayay inuu yahay wax fiican laakiin gadaal dambe waxaa lagu ogaaday waxaan dadku waxay u eysteen inuu diin yahay diiniyan inuu yahay diin inuuna ahayn baa la ogaaday ma marka waxaa yimaadeen ururo badan oo run sida runta ah u ololeeya oo gudniinkaas fircooniga ah inay dabar gooyaan jecel yani workshopyaal badan kasoo biya mar walbana daba taagan sida ururka iid oo kale ururkan maxaa la dhahaa cogwa oo kale urur kaloo la dhahaa isagan s w c yani waa ururo haweeneed oo isku yani isku mashquuliya kuna yani kuna taxallujiyey inay yani inay meel ka gaaraan in la joojiyo gudniinkaas fircooniga inkasta oo shirarkaas shirkaas beijing lagu qabtay la yiri distoorada dawladaha ha ku daraan dalalka wax guda waa inay ku daraan distoorkooda iyo nidaamkooda dawliga inaan bataata bahween la gudinba aad baad umahadsan tahay waxaan qadka soo gelinayaa dhegeystayaal ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda v o a oo barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha ra'yigooda iyo su-aal kaa weydiin doona aan ku horumara dhegeystaha ugu horeeya bismillahi raxmaan iraxiim magacayga waxaa la yidhahdaa bashiir jidaal barrow waxaan idinka soo wacayaa dalka holland ama netherland maamada barnaamijkana martida ku hee aada iyo aad ayaan u salaamayaa barnaamijkan gudniinka fircooniga ee iminka lagu dhawaaqay in la joojiyo dhammaanba adduunka laga tirtiraa khaasatan soomaalidana dhibaatooyin badan ayuu ku hayni jiray xilliga hore oo haddana waxaad moodaa in la fahmayba dumarkana dhibaatooyin badan ay ku qabi jireen jarjarida jirkooda xubnahooda taranka ugu muhiimsan waa la og yahay inuu yahay wax aada iyo aad u xun gudniinkana loogu magac daray inuu yahay dhaqan aada iyo aada u fool xun balse tani ay tahay mid guul ee dumarka soomaaliyeed iyo hablaha islaamka ay usoo hooyatay in gudniinka sunnada ah la waafajiyo xag wa waa gartay aad baad umahadsan tahay fikirkaaga qaaliga ah waxaan waxaa barnaamijka marti ku ah maama maryan awreeye bal su-aal haddaad qabto ku aadan arrintaa
maamada waxaan weydin lahay su-aal maadaama dadka soomaalida caadiya dhaqan ay u leeyihiin hablahooda ay ku gudaan gudniinkii fircooniga la yaqiinay muqdisho ama gobolada soomaaliya qaarkoodna ee gudniinkan sunnada ay qaarkoodna ku leeyihiin waxaas ma rabna waa dhaqamo laga keenay dhaqamada reer galbeedka sidee looga dhaadhicin karaa in hablaha soomaaliyeed ay qaataan gudniinkan sunnada eh aadka u wanaagsan xagga caafimaadka ayagoona dadka marka lasii sheekaysadna ku odhanayaan dadkii da-da weynaayo ee soo qaatay fircooniga wax dhibna muusan leen annagana hooyooyin qaarna ku doodayaan ma joojinayno waxaan ku wadaynaa gudniinkan taas sidee marka loogu dhaqangelin karaa dalkii hooye ee soomaaliya intaa ayaan weydin lahay aad baad umahadsan tahay maryan owreeye ku maqlaysaa iyadaana su-aashaada ka jawaabaysa wallahi waxaan aniga aniga waxay ila tahay haween horta haween badan baa hadda iska daayay macnaha gudniinkan sidii wayi ururadii aan hore usoo sheegay wacyigelin badan bay sameeyeen marka waagi lasoo saaray sagaashan iyo saddexdii bishii maxla december labaatankeedii ilaa maanta ururadaas way ku howla yihiin hawshaas sida runta ah gabdho badan baa ku dhintay gabdho badan baa macnaha iyadoo gudniinka lagu haaya dhintay xataa waayo dhaweyto marka waarid badan baa waxay goosteenba gabdhahooda inaan la gudin inkastoo waaridka horta aabooyinku wax ma gudaan waa hooyooyinka dadka wax guda hooyooyinkana markasta la wacyigeliyaa iyagana hadda sida runta ah waxaa nasiib wanaag ah kuwo badan in natiijo laga gaaray inayna gabdhahooda gudin oo da-yar badanoo hadda soo koreysay aysan ugu samayna gudniinkaas aad baad umahadsan tahay waxaan soo gelinaa dhegeyste kale oo qadka ku jira dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo hadlayso bismillaahi raxmaani raxiim magacayga haddaan ku bilaabo waa hiba cabdullaahi ciise talyaani baraaran ku magac dheerahay walaal waxaan ku noolahay dalka talyaaniga caasimadiisa romo waa gartay hiba waxaan ka hadlaynaa barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha wuxuu ku saabsan yahay gudinka fircooniga oo toddobaadkan qaramada midoobay ay mamnuucday in dunidao dhan laga mamnuuco soomaalidana waxay ka mid tahay gabdhaha soomaaliyeedna waxay ka mid yihin gabdhaha ugu badan ee dhibaatooyinka ay soo gaareen dunida marka siad u aragtaa dhaqanka gudniinka fircooniga iyo go-aanka laga qaatay intaba wallahi waa arrin aad iyo aad i u fiican aniga gudniinka fircooniga ma taageersani waa waxun because waan soo maray xaaladiisa iyo dhibaatooyinkiisa intaba dhibaatooyin badan ayay ku tahay gabadha soomaalida ee because markii ay guurka bilowdo iyo xilligay dhasho iyo markay gabar tahay xataa intaba gudniinka fircooniga oo wax dhib ku ah waanu ku faraxsannahay micnaha sida haddeertaan dadaalka xooggala loogu galo inkastoo aan jeclayn xilliyadii annaga aan jirnay oo kale inay bilaabato waana wax aad iyo aada u fiican waana ku taageersanahay in la joojiyo ama la mamnuuco gudniinka fircooniga walaalo aad baad umahadsan tahay fikirkaaga saliimka ah waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ku ah maryan owreeye oo xuquuqda dumarka aada uga soo shaqaysay haddaad qabto su-aal aada weydiinayso maamada wa way kuu furan tahay maryan horta in badan ayaan salaamayaa aada iyo aad bayna u mahadsan tahay waayo gabdhaheni intii hore loo qashta mehe intii kale ayay badbaadisay maamada aad bay u mahadsan tahay waxaana leeyahay maama dadaalkaaga halkaas ka wad waayo waa qasab nagu ah in aan kala dagaaltamno owlaadeeda inta yareer iyo inta hadda dhalanayso waana wax fiican dabcan ayaduba way dareemi kartaa gudniinka fircooniga barbaleemka uu dumarka u keeni karo kana waan soo aragnay maamada aad iyo aad ayay ugu mahadsan tahay hana kusii adkayso soomaalida inkastay dad madax adag wadoo badan yihin kusii adkayso in gudniinka fircooniga gabdhaha iyaga laga joojiyo maadaama wax dhibaato aada u weyn ay kala kulmaan aad baad umahadsan tahay hibo
iba waad mahadsan tahay aad baad umahadsan tahay dadaalka annaga dhan aan wada dadaalna annaga dhan aan iska wada shaqayno soomaaliya waxa waaye maanta ururo ka shaqeeya way jiraan hawlahaas laakiin ururo laba urur iyo saddex urur iyo afar urur iyo waxba kama qaban karaan waxaa loo baahan yahay dad badan haween badan oo arrintan iska kaashada oo guntiga u wada xirto oo kulligood u wada shaqeeyo marka iba waad mahadsan tahay aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay waxaan soo gelinaa dhegeyste kale oo qadka ku jira dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo hadlayso maxamed aad baad umahadsan tahay magacaygu waa cabdallah macalin xuseen jaamac waxaan joogaa magaalada mooyaale ee gobolka liibaan ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waan salaamayaa shaqaalaha v o eda sidoo kale waxaan salaamayaa maamada barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha martida ku ah maryan awrey aad baan u salaamayaa marka maamada iyo anaguma salaanta waan kaa qaadnay waxaan fikir hood qabto oo ku aadan arrintan mawduuca laga hadlaya ee gudniinka fircooniga ah wallahi waa iska xadahay maxamedow gudniinka fircooniga sidaan la socono sharciyan ama diinta islaamku sida ay sheegayso inaysan banaaneen culimaa diinku mar kastaba ay ka hadlaan diinteenuna waa ay mamnuucday in gabdhaha soomaaliyeed ama gabdhaha la jara jirkooda islamarkaasina xadgudub ahaan loo talo ama sidii la rabo laga yeelo diiniyana uma banaano culimaaduunkuna had iyo jeer arrintaas way ka hadlaan ra'yi ahaan midaan qabo waa midaas hadaad su-aal qabto ood maamada weydiineysana
maamada su-aasha aan weydiinaya waxa weeye inkastoo aan la socono in hay-adaha caalamiga qaramada midoobay iyo xuquuqul insaankuwa mar kasta ay ka hadlaan in gudniinka fircooniga la joojin la joojinayo haddana wax rasmi oo la joojiyo dhinac laga istaagay welina ma muuqato muddooyin fara badan arrimahaas waanu ka maqli jirnay waxaan maamada weydiinayaa maxaa xilligan kusoo beegay in gudniinka fircooniga ah go-aan cad laga qaato oo xiliyadan la isku raaco in la joojiyo iyadoo xiliyo fara badan lasoo maray oo la joojin karay oo laga hadli karay maxaa xilligan ku beegay sidee ugu suurtageli kartaa in go-aankaas ay qataan ugu hirgalo maxaase xilligan kusoo beegay su-aashaas ayaan weydiin lahaa maamada aadna way umahadsan tahay waana salaamayaa cabdalla waa mahadsan tahay waxa waaye horta qaraarkan horta waxaa la gaaray sagaashan iyo saddexdii labaatankii december ururada xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ayagu waxba ma joojin karaan waxna ma istaajin karaan ayaga yacni ayaga waxay ayaga waxay samayn karaan keliya wacyigelin iyo inay dadkii la hadlaan inay dadka u sheegaan dhibaatada jirto kaashadaan takhaatiirtii culamaa udiinkii yani laba hadda haddii mathalan hadda soddon iyo shan sano ka hor waxaan lagama hadli karin gudniin a gudniin hala joojiye yani waxaaba khatar loo gelaayba markaas waktigaa yani waktiyadaas horeeta qofkii waxaas ka hadlay in la dilo ama in la dhaho yani waa nin diinta ku xadgudbay waa nin diintii wax ka haleeyay waa nin diintii wax xun ka sheegay marka dadka intooda badan sida runta horta diiniyan bay waxaan u haysteen wax walba wakti buu yimaadaa wuxuu ku baagmay yani arrintaan inay united nationka ay ka gaaraan qaraar sagaashan iyo saddexdii marka sagaashan iyo saddexdii markay qaraarka ka gaareen marka wallahi horta waa laga gaaray cabdalla waxaa laga gaaray maxaa la dhahaa natiijooyin fara badan inkastoo ayna weli fara ka qodnayn oo weli usii baahan tahay weli shaqo badan in laga sii qabto haddana saas oo intay weli waa dadaalkii baa la hayaa aad baad umahadsan tahay aan aan u weecdo dhegayste kale oo isna qadka ku jira dhegayste magacaaga ku bilow iyo halka aad naga soo wacayso magacaygu waa sahaare yuusuf maxamed waxaan kaaga soo hadlaya magaalada nairobi
sahra kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waan ku dhawaa walaal haye marka hore fikirkaaga fikir waan ku faraxsana horta inaad barnaamijka idinaga qaab qaato waa idin salaamaya dhammaantiin wariyaasha martida maamadan waa salaamaya fikirkayga ku aadan gudniinka fircooniga waa waa wax qaldan diiniyan kuma fiicno xag dhaqana kuma fiicno marka maamooyinka soomaaliya waxaa leeya inay iska joojiyaan gabdhaha gudniinka fircooniga a- aad baad umahadsan tahay Waa maamada soo waa ku maqlaysaa jeedinaysa.
haddaad su-aal qabto ku aadan arrintaa ayaa su-aal ma hayo sahar waxay samaysay soo jeedi fiican waana ku mahadsantahay sahar aad baan kaaga mahadcelinaya soomaaliya markaad fiiriso dhaqan baa ka jiray oo een, dhaqankii soomaalida hore wuxuu ahaa in sidii aad ku xustay markii aad she- een, barnaamijka bilowgiisii ka hadlaysayba in eh, dumar fara badan iyo odayaal fara badan oo kuwii hore ah ay aaminsanaayeen in gudniinka in laga hadlaayo ay tahay arrin een, ceeba marka ururadiinan sidaad u bilowdeen howlahan wacyigelinta ah ee aad eh, meelo badan oo soomaaliya ka mid a wacyigelinta uga samayseen wax isbedelahu ku yimid dadkii ma jiraan oo ma fahmeen in gudniinku dhibaato mooye aanu wax kale oo faa'iida lahayn maya horta waa horta qofkan horta dumarka ah oo la leeyahay macnaha gudniinka edab u yeela ama gudniinka wax xunay samaynaysa ka reebayo wax gudniin ku xiran ma aha qof gudan iyo qof aan gudayn qofku waa siduu isaga macnaha uu isku ilaaliyo ayay ku xiran tahay n eh, lama aha yani qofkan korkiisa lagoogooye inay wax keenayso oo macnaha wax aadaab ah taas waxay un keenaysaa ay horseed unoqonaysaa dhibaato qofkan la diris ilaa intuu ka dhinto waa un qof adigu aan dhammayno waa un qof adigu ama lug laga gooyo ama gacan laga gooyo adiga waxna ma yani ma fiicnaynayso inay waxlaysa ma ogi marka laakiin dhaqankii weli ma jiraa meelaha qaar soomaaliya mise wuu sii baaba'aya dhaqankii waa dha- dhaqankii waa dhammaaday kuma dhihi karo dhaqanki waa jiraa dhaqanka waa dhaqan soo jireen oho hadda intaasoo kunoo sano soo jiray waa dhaqankaana siduu hata ku baaba laftirkeeda waxay rabtaa wax weyn wakti badan dulqaad badan sabir badan A- aad baad umahadsan tahay een, barnaamijkeena wuxuu marayaa gabagabo ee, maam maryam waxaan rabaa qo- dhegeystaha ugu dambeeya ee qadka ku jira inaan eh, soo geliyo suu isna fikirkiisa iyo su-aal u dhiibto Eh, dhegeyste halka aad naga soo wacayso iyo magacaaga marka hore noogu bilow
magacaygu waa een, ubax cali sheegow een, waxaan ka soo wacayaa dalka maraykanka gaar ahaan gobolka kansas city missouri een, ah, rayiga aan ka qabo gudniinka fircooniga run ahaantii waxaan u arkaa in ay tahay fikrad guraacan amaba een, qaldan sababtoo ah een, gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan ayuu leeyahay waana la wada soconaa een, xagga dhalmada xagga guurka marka waxaan u arkaa in la la joojin karo caadadaas qaldan ee ay caadaysteen gabdhihii hore ee soomaaliyeed diinta islaamkana ma aha wax ku soo aroora gudninkaas fircooniga ah waa gartay marka waxaa barnaamijka marti noogu ah een, maama een, maryan awreeye oo dumarka xuquuqdooda iyo aada uga shaqaysay wax badanna u ololeynaysay oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a marti ku ah marka wax su-aalood qabtood weydiinaysa ma jirtaa Een, aad ayaan u salaamayaa maama maryan su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay ama ma u malayn karaysaa in aad wax ka qaban kartaan dadka gudihii wadankii jooga maadaama colaado dagaal iyo dhibaatooyin badani ay ka jiraan wadankii Een, ma laga mise ma laga yaabaa in aad ka badbaadin kartaan inta dhiman gabdhaha soomaaliyeed arrintaas gudniinka fircooniga ah Eh, aad baad umahadsan tahay eh, maama maryan waa ku maqlaysaa een, s- Waa gabadhaa naga ubax soo waa wacaysa mahadsan tahay n ubaxay waa la dadaalaya waa lasoo dadaalay hadda waa la dadaalaya dadkii waxay yani ay noqdeen kuwa qaata iyo kuwa aan qaadanin iyo kuwa weli ka fekeraaya aad baad umahadsan tahay maryan owreeye waa kaga mahad celinaynaa waktigaaga qaaliga ah iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad nagala qayb qaadatay waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa dhammaan dhegaystayaasha idaacadda v o a ee barnaamijka iyana su-aalo kusoo weydiiyey maryan owreeye intaa ayaanu barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystahana kusoo koobaynaa waxa uu ku saabsanaa gudniinka fircooniga iyo toddobaadkan qaramada midoobay oo mamnuucday intaan barnaamij midka lamida ku kulmayno dhammaantiyada waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelya